waxaan joogay inta udhexaysaankoy iyo iyo iyo marir inta udhexaysaan joogay dagaalka wuxuu ahaa laba qayb qaybta koowaad wuxuu ahaa laba barood oo ku taalo ama laba rug oo ku taalo galbeedka degmada awdiglo oo wiiraan adiga saddex kilomitr afar kilomitr u jirto ayaa ciidanku daadiyeen ciidankii ayaa xabad ku bilaabay nimankii nabadiidka ahaa ee arxalaawayaasha ahaa markay xabada bilaabatayna waxaa dhacday diyaaradihiina korna way ka buqeeyeen dhulkina xabadaa ka bilaabatay daday dileen nimankii cadaanka ahaa dadna way dileen oo runtii ilaa laba iyo toban ruuxa waxubaala dadna way dhaawaceen dadna noloshay ku babteen dadkii dhaawacnaa dadkii noloshay ku babteen cidna ma aysan weydiisan diyaarada herkabtara kusoo degtay herkabtarkay saarteen waana howlgal waa tahay waa dadkaas la qaadaya marka ma dad shacaba ama dad al-shabaaba al-shabaab ay ahaayeen mid kamid ah sarkaal kamid ah magaciisa waxaa la yidhaahdaa aw aw cibayd ah in la yidhaahdo ayay hadda dadka deegaanka ay ii sheegeen oo runtii ahaa ku-xigeenka dhanka howlaha howlgalada degmooyinka awdiidle iyo iyo mubaarag marka kaasay hadda wateen wax hadda la wadi oo magac ale ninkaasaa ka jira abu cubayda la yirahdo